alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiina waa casharkii toban iyo saddexaad kitaabka mukhtasaru sagiirka faslun fii shuruudi ljamaacati jamaacada shuruudeeda buu fasal u yahay jamaacada laisku jamaacaadayo wey waa ma'muumka iyo imaamka salaadooda isku xirnaanshaha ay isku xihan yihiin jamaacadaasi axkaam bay leedahayoo mar waaba fardu cayn in la isku xirto jamaaco la helo sida salaada jumcadoo kale weliba ragcadda hore marna waa fardu kifaaya sida salaadahan kaleo shantaayoo aynu tukanayno isku xihanno dadka xortaa ee raggaaya ee muqiimiinta ah ayaana taasi ay waajib ku tahay xadiid baa odhanaya abu daawuud iyo nase-i xaakimku ay wariyeen imaamu nawowi saxiix yeele majmuuciis ma jidho saddex qof oo tuulo jooga ama meel baadiye ah oo aan salaada dhexdooda la oogeyn ilaa ista ilaa qad istaxwada calayhim ashaydaan shaydaan baa ka qaalib noqday markaa qofku jamaacada waa inuu ku tukado facalayka biljamaaca baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam jamaacada laazim fainamaa yaakulu di'bu yeygu iyo bahalku wuxuu cunaa alqaasiyata midda dhinac marka xoolaha midda dheeraatay bartamaha xoolaha neefka kalama baxo geeska midda maraysa gees mar haddaa noqoto muslimiinta ay jamaacadooda aa ka fogaato xaaladaadu waa si kale noqoto ayib marmar baa jamaacadu sunno tahay sida salaada ciideynka labada ciidood marka la tukanayo waay haddaba shuruud baa jidha marka shuruud faslun fii shuruudi اljamaaca wey wa shuruud اljamaacati jamaacada shuruudeedu sittatun lix weey lixdaa waa in la helo alawelkan u horeeya allaa yataqadama waa inuusan ma'muumku hormarin calaa imaamihi imaamkiisa waa inuusan ka hormarin taas waa laga maarmaan hadday taagan yihiin saagga waa inuusan kaga hormarin oo ciribta ma'muumku waa inaysan ka hormarin tan imaamka faraha la fiirin maayo haddii la fadhiyo dad fadhi iskugu xirtay yihiin xagga waxaa laga fiirinayaa baryaha wa tukrahu waxaa la karaahiyeysay musaawaatuhu imaamka la sibankiisa in lala sinmo waa karaahiya karaahiya hadday meesha soo gasho fadiiladii jamaacada meesha ka baxaysa inta ay imaamka iyo ma'muumku ka siman yihiin ay salaada ka sinaayeen intaas ajarkii jamaacada waa ka maqan yahay intuu ka dambeeyeyna ajarkii jamaacada u leeyahy inuu imaamka la sinto labada qof saa iskugu dhegan lama rabo inaa ma'muum tahay waa inaad muujiso oo aada ka cirib dambayso imaamka musaawaadkaas wa tukrahu waxaa la karaahiyeysay musaawaatuhu musaawaatu limaam wey imaamka la simankiisa taas waa karaahiyo waa laga haboonya waa inuu qofku iska ilaaliyo wixii karaahiye ah salaaday ajarka ka qaadayaan marka waa inuusan la simani ka dambeeyo wey wax yar hadduu ka dambeeyo bes weeyaan waa ku filanta ayb kamaa fi lmuqni wataxqiiqi walmajmuuci ma'muumku waa inuu imaamka wax yar ka gadaal maro macnaha taa weeye midda la rabo athaani midka labaad an yajmaca humaa labadooda waa inuu jamciyo humaa oo imaam iyo ma'muuma waa inuu jamciyo masjidun masaajid baa isku keenay masaajid waa inuu jamciyo masaajid bay ku kulmeen aw fadaa-un ama meel bannaan kolleyba imaam iyo ma'muum hadday tukanayaan ama masaajid bay joogaan ama meel bannaan bay joogaan ama guri bay joogaan haddii masaajid isku keeno intay doonaan ha isku jireen masjid xaraamkaabaa lagu tukanayaa intaasoo kilomitr baaba dadku haday doonaan ku tukanayaanoo ka horeys lagu dhihi maayo waa inaadan intaa uga fogaan masaajid oo dhanna waa saas ama fadaa-un waa meel bannaan walam yazid kamana ziyaadin walxaal lam yazid uusan ka ziyaadin maa beynahumaa waxa imaamka iyo maamuumka dhexdooda ah calaa halaai miati diraacin saddex boqol oo dhudhun bannaan haddii laiskugu yimaado imaamka iyo maamuumku saddex boqol oo dhudhun waa inaysan u kala fogeyn saddex boqol oo dhudhun oo dhudhunka binu aadamka ah ayaa la rabaa oo hadda waa saddexa boqol waa taqriib haddii laba dhudhun iyo saddex iyo dheeraad noqoto dhib ma leh saddex boqol oo dhudhun xaggee laga fiirinayaa qolaba qolada ka horeysa baa laga fiirinayaa laakiin laga fiirin maayo imaamka u horeeya iyo ma'muumka u dambeeya magaaladan oo dhan hadday baxdo bannaankaas ciidda lagu tukanayo ama roobdoon lagu tukanayo oo dadkii inta tirada ka bataan dooxadaa dhan buuxiyaan la dhihi maayo saddex boqol inta u kala fog oo imaamka ka fog xumo jiraan la dhihi maayo safa safka ka horeeya iyo qolaba qolada ka horeysaa la fiirinaya walow qofka u dambeeya iyo imaamka intaasoo mayl ha isku jiraan almiil intaasoo miil ha isku jiraan hadday rabaan weliba waxaa laga maarmaan ah imaamka iyo maamuumka dhexdoodana waa inaan xaail wax di waa inaan xaail u dhaxayn inay isku gudbaan wax diidaya daaqadoo kale hadday too qofku daaqadan kaga xirto masaajidka ama salaada dee daaqada meel la mari kara maaha socodkii bay xanibaysaa lama ogola taas oo dadka meelaha kaga xiranaya salaada masaajidada iyo daaqadaha iyo derbiye aan maaragtay meel u furan jirin lama rabo ayb athaaliu midka saddexaad an yaclama maamuumku waa inuu ogyahay biintiqaalaati limaami imaamka guurguuridiisa maamuum soo maahid imaamka waa inaad la socotid guurguuridiisa socodkiisa oo see ula soconaya qofku wadaalika musawaran waxaa lagu suureeyaa bian yaraahu waa inuuba ujeedo maamuumku hu oo imaamka ah waaba ujeedaa markuu rukuucayo markuu taagan yahayo markuu sujuudo ow amase imaam uma jeedee yaraa wuxuu arkayaa bacdal ma'muumiina ma'muumiinta qaarkood dadkii baaba tiradii ka batay safafka kaa horeeya waad u jeedaa oo hadba markay rukuucaan iyo sujuudaan iyo iyagaa fiirsanaysaa waa saxiix ow amase yasmac ow yasmac wuxuu maqlayaa almubaliqa mubaliqii buu maqlayaa ya ha marka ayaada goda yusmachu mu yiri ow amase yusmicuhu lmubaliqu mubaliqaaba maqashiinaya waa maxay qofka mubaliqaayoo codka raraya imaamkii markuu allahu akbar dhaho ka daba dhahaya baa mubaliq la yidhaahdaa ama aw yasmacahu bian yaraahu waa inuu ujeedo ow yaraa bacdalma'muumiina ba ujeedaa ow amase yasmachu wey midan yasmacahu yasmacu ma'muumkii baa maqlaya hu oo imaamkii oo maqlaya ow yasmaca wuxuu maqlayaa almuballiqa kii gaarsiinayay buu maqlaya sidaa weeyaan mubaliqii baa gaarsiinaya kuwaa ka daba dhawaaqaya imaamka kuwaasaa mubaliq la yidhaahdaa alraabicu midka afraad an yanwiya ma'muumku waa inuu niyeysto aliqtidaa'a ku dayasho bihi imaamka uu ku dayanayo aw ilitimaama waa isku mid ku xirasho waa ku dayasho imaamka inuu ku xirtay waa inuu niyeysto qof uusan niyeysan inuu ku xirtay hadduu iska raac raaco salaaddu waa buraysaa aw iljamaacata ama jamaacu niyeysanaya xataa salaada dhexdeeda qofkuu sii watay baa hadda inta bedela niyada isagoo aan ka bixin buu niyeysanaya inuu qofkan la tukado oo jamaaco la noqdo ayib imaamku imaamnimo inuu niyeysto makhasab baa maya waa u sunni sidoo fadliga u helo jamaacada niyatulimaama imaamka afar meelood keliya waajibi jidhay soo maaha jumcada salaada mucaadada salaada manduurada ee jamaaco lagu nadray iyo salaada roobka loo horumarinayay afartii laguu soo sheegay wey oo kitaabkii hore aan kusoo qaadanay afarta hadduu niyada ka tago imaamku salaadi ma jidho ilaa manduurada umbaa laga soo reeba alkhaamisu midka shanaad an tuwaafiqa waa inay waafaqdo salaatuhu maamuumka salaadiisu salaata imaamihi imaamkiisa salaadiisa salaada maamuumku tukanayo iyo midda imaamku waa inay isku nadaam yihiin hadday doonaan laba salaadood ha kala ahaadeene isku meel laga rukuuco isku si loo sujuudo isku nadaam waa inay yihiin afcaasha daahirka waa inay isku mid ka yihiin tirada yaysan isku mid noqon hadday doonaan ragcaduhu ha kala badnaadeen niyadu ha kala duwanaato laakiin waa inay isku qaab loo tukado falaa tasixu asix mayso salaatulkusuufi madoobaan salaadiis khalfa salaatilmaktuubati salaad la faral yeelay gadaasheeda salaad la faral yeelay qof tukanayo hadda duhurkii tukanaya laguma xiran karo salaad kusuufa oo madoobaad ah qorax madoobaad ama dayax madoobaad maxaa yeelay middaani madoobaadku markaa waxay leedahay laba qiyaam iyo laba rukuucood bay leedahay ragcad kas taasina ma laha walaa tasixu subxu subax asixi mayso salaad subaxa asixi mayso khalfa salaatiljanaasati janaaso salaadeed gadaasheeda qof janaaso tukanaya kuma xiran kadhid adoo salaad subax tukanaya walal janaasa janaasana asixi mayso khalfa subxi qof janaaso tukanayana qof subax tukanaya kuma xiran karo maxaa yeelay waa licadami tawaafuqi fi nadm nadmigaasa iska iska waafaqsanayn mid rukuuc bay leedahay sujuud bay leedahay ataxiyaad bay leedahay ictidaal bay leedahay midna intaa midna ma laha midna intaas midna ma laha asaadisu midka lixaad an yutaabica ma'muumku waa inuu raaco hu oo imaamkiisa an yutaabicahu ma'muumku waa inuu raaco imaamkiisa waa xadiidkii nabiga calayhi salatu wasalaam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamku waxaa loo yeelay in lagu daydo ee falaa takhtalifuu calayh ee falow taqadama hadduu kala hormaro calaa imaamihi imaamkiisii biruknayni laba rugni labadaa rugni oo ficiliyeyni ficiliyeyn ah aan qowli ahayn ficilka la sameeya walow khayra dawiila dawiileyn laba dheer dheer bayaysan ahaan mar haddii ma'muumku laba rugni la hormaro ma'muumkiibaa hormaray oo maxay ti ma'muumkii waa rukuuca misna rukuucdii buu ka toosoo waa ictidaale samica allahu liman xamidahu buu yidhi laba rugni weeye markuu saa sujuudda ugu hoobto imaamkiina weli faatixadii u taagan yahay qiyaamkii ma'muumkan salaadiisu waa budh haddou imaamkiisa laba rugni oo ficiliyeynah qowliyeyn laguma dhihin ogow waa ficiliyeyn ficiliyeyni ah haddou kala hormaro aw takhallafa haddou kala hormaro may ow takhallafa haddou kala gadaal maro ma'muumku canhu imaamka biruknayni laba rugni oo ficliyeyni ficliyeyn ah buu kala gadaal mara imaamkiibaa socday rukuucay ictidaalay sujuud aaday ma'muumkiina weli waa taagan yahay wuxuuna la taagan yahay waa bikayri cudrin cudurdaar la-aan badalad salaatuhu salaadiisi waa budhay ma'muumkaas oo amase takhallafo waa gadaal maray ma'muumku canhu imaamkiibuu ka gadaal maray laakiin waa bicudri cududaar buu leeyay cududaar buu haystaa imaamkiibuu daba joogaa laba rugnibuu kala gadaal maraya ka badan cududaarka u haysta waa maxay ka bud-il qiraa'ati qiradiisa daahideeda waa mid qiradiisu daahayso waa maxay bud-il qiraa'a waa carab culusi qiradiisaa daahaysa waa ma'muumku intuu ku celcelinaya faatixada baa imaamkuna waa nin carab fudud oo ilaahay u sahlay horey buu u shubaalinayaa horey buu ka soconaya maxaa dhacaya cududaar buu leeyahay cudura waa loo cududaarayaa ma'muumka ilaa alaaثati arkaanin ilaa ar arkaan oo saddexa taasoo tawiilatin dheerdheer saddex rugni oo dheerdheer inuu ma- imaa- maamuumku imaamka daba joogo baa loo ogolaado haddaba socdo saddex rugni yaysan la dhaafin saddexda rugni waa inay dawi kuwa dheerdheer yihiin dawiilo ah ictidaalkii soo geli maayo imaamku waa rukuucay koow waa loo tirinaya maamuumku weli waa taagan yahay waa ictidaale imaamkii loo tirin maayo saddex rugni oo dheerdheer bal raba sujuud buu aaday u tiri waa tii labaad wuu ka soo toos fadhigii u dhexeeyey labada sujuudood loo tirin maayo sujuuddii labaad buu ku noqday imaamkii saddex rugni oo dheerdheer waa kuwaas intaa markii imaamku sameeyey iyo labadan ku dhex jira had oo qasiiraynka ah welina ma'muumkii waa taagan yahi oo faatixadiibow yaa la harjadaya istaagiibuu weli jiraa mar hadday saa dhacdo waxa weeye saddexdaas saddexdaa waa inaysan ka badan saddexdaa waa loo ogoliyay sujuuddaa labaad ilaa laga gaarayaa loo ogoliyay hadduu sujuudda inta ka soo tooso imaamkii rugni kala galo welina kii taagan yahay taa lama ogolo marka cudurdaaro badan baa jira oo kutubta mudawalaadkaa baa lagu sheegaa saddex rugni oo dawiilaa baa loo ogol yahay ma'muumka ictidaalka iyo juluus bayna sajdatayn loo tirin maayo salaada sunayaal badan bay leedahay waxaa ka mid ah safafka in la simo maamuumku inuu safka hore galo safo saf intuu ka horeeyo imaamku inuu takbiiraha la jahro allahu akbarada samica allahu liman xamidah inuu yidhaahdo oo la jahro salaamo naqsiga markuu salaada ka baxay xa- inuu la dhawaaqo oo assalaamu calaykum ta la maqlo maamuumku ninka masbuuqa ee salaada qaar dhaafay imaamkiisa waa inuu waafaqo adkaarta ku waafaqo faslu wuxuu fasal u yahay fii qasri salaati salaada gaabinteeda qasrigaasoo lilmusaafiri u ahaaday qofka musaafirkaaba salaada gaabiya oo safarka ku jira qasri waa maxay salaada duhurkaa laba la tukan casarkaa laba la tukan cishahaa laba la tukan kuwa kale intaas ma laha markaase fadhid dee salaada had- qasri waa kugu bannaanta weliba inaad baratid cilmigii baa ku baranaysaa haddaa ku camalfasha hawsha aad samaysid wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri kii safray min asafar baa laga keena waa masaafada jarideeda ama safar waxaa loogu magacaabay safarku yusfiru wuxuu caddeeyaa can akhlaaqi rijaali ragga dhaqankiisa ee yagshifu canha dabciga qofkaa lagu bartaa qofkaa wada safadhaan waa la gartaa xaalkiisu suu yahay waa la isku bartaa safarka marka qofkaa musaafirka ah waxaa u bannaan safray safaran safar dawiilan dheer mubaaxan bannaan wahuwa safarka dheeri marxalataani laba marxalo weeye afar caanamaal afar gelin socod weeyaan qofka maxaa u bannaan qasru duhri duhurka gaabintiisa iyo walcasri casarka gaabintiisa iyo walcishaai cishaha gaabintiisa ragcatayni laba ragcadood oo ku gaa- kusoo gaabay ka dhigo laba ragcadood buu ka dhigaya duhurka casarka cishaha qasru duhri iyo wal casri iyo wal cishaai ragcatayn xali mid kasta laba ragcadood baa laga dhigay safarku waa inuu safar dheer yahay laba maalmood oo dhe- dhexdhexaad ah meel lagu socdo wey ama laba hameen waa isku mid maalintu shardi ma ah laba maalmood intii loo socdo ama laba hameen yaa u soconaya socodku dee gaadiidka la isticmaalo iskusi uma socdaan kuwa albiriqsi ku tegaya laba maalmood meel loo socdo kuwana maalmo badan bay ku qaadanaysa bisayri alxayawaanaati almuhaqala xayawaanaadka la cusleeyey socodkoodaa la fiirinaya aw raran oo rar saaran yahay oo kale baa laga xisaabinaya waxaa kaloo qorshaha lagu daraya xilliyada la degayo duhurkii iyo inta la raraya iyo waa ku jidhaa marka salaad la tukanaya marka wax la cunaya wax la cabaya waxoogaa la nasanaya iyo laba safar laba marxalo weeye wuxuu yidhi huwa yusaawil aana marakan arrintaasi waxay u dhigantaa arbac wa hamaaniin kilomitran taqriiban siddeetan iyo afar kilomitr qiyaastii weeyaba yidhi oo cabdullaahi binu cumar iyo cabdullaahi binu cabaas waa laba cabdullaahi baa salaadaha gaabin jiray afar burud meel jidha markay aadaan waa lix iyo toban farsakh manhalkuna wuxuu yidhi lix iyo tobankaa farsakh halka farsakh waa saddex mayl halka maylna waa afar boqol oo tilaabo waaye iyadu maanta waxay u dhigantaa buu yidhi ithnaani aw halaatha wa hamaanuuna kilomitr siddeetan iyo saddex kilomitr ama siddeetan iyo laba kilomitr kanaa siddeetan iyo afar yidhi manalkuna siddeetan iyo labo ama siddeetan iyo saddex kuwa siddeetan ama siddeetan iyo koo qorayana waa jiraan haddaba safarkaas waa inuu bannaan yahay safar macsiyaa mada marka hore waa macsiyo u safra ama dhexda markuu marayo macsiyo u bedeli kuwaa lama ogola kan macsiyada u bedela marka hore saafara shaksun litijaara ganacsiba u safra uma nawa safara dhexda markuu marayo wuxuu niyeysay safar lishurbi lkhamr khamre inuu meel ka cabo iyo balaayo meel kale usii aado safar macsiya iyo dembiya wey lama gaabinaya salaada saladaasna halkaasaa la dhig waman faatadhu qofkay ka tagto hu isaga salaatun salaadi fi safari safar dhexdii kaga tagto wa qadaaha salaadii qadaynaya fi lxadari nagaadi dhexdeed ow cagsuhu ama sidaa cagsigeed dabarogeed oo xadar bay kaga tagtay isagoo negi safar buu ku qalaynaya atamahaa salaadaa waa taam yeelaya adoo safara salaadii kaa tagtay hadhow markaa nagaatid ma gaabin kadhid ee waa taam yeelaysaa adoo negi salaaddii kaa tagtayna haddaa adoo safara qalaynaysid ma gaabinayside waa taam yeelaysaa labada masalaba atamaha waa taam yeelaya ayib wayushtaradu waxaa la shardiyaa qofkan safraya waxaa loo shardiyaa qasdu waxaa la shardiyaa qasdu mowdicin mowdac uqas uqasideed in loo qasdo uqasdidiis mowdicaasoo mucayanin la cayinay meel mucayana bartilmaameeda waa inuu u socdo qofku salaada gaabinaya qof iska wareegaya lama rabo falaa yaqsuru ma qasrinayo alhaaimu ya alhaamimu waa maxay mid iska wareersan laa yadri ayna yatawajah meel u socdo garan mayo oo dadkaasuu iska dhex marayaa mindhaa reerkii meel uga muuqda waa ku leexanaya hawlo hawlo kaloo wataa ya qof hawlo kale iska wata oo meel gaara u socon oo meelahaas dee wixiisa iska marmaraya iska uruursanaya oo hawlihiisa hadba meel iska aadaya dee kaas meel mucayana uma socdo meel cad uma socdo kaas waaye ayib wuxuu kaloo yidhi walaa yusallii ma uu tukado khalfa man qof gadaashi yutimu salaata salaada taam yeelaya isagoo salaada qasrinaya kuma xirto qof salaada taam yeelaya ku xihan maysa haddaa taam adu haddaad gaabinaysa ow amase shaka ou shakiyey annahu isagu mutimun inuu taam yeelayo ow qaasirun ow shaka wuxuu shakiyey annahu qofkan imaamkan mutimun inuu taam yeelayo ow qaasirun inuu gaabinayo haddii aad ka shakiday inuu qofkaani dhammaystiri doono salaad iyo inuu qasrinayana kuma xihanaysa shaki xataa hadduu yimaado hadhow hadduu doono ha noqdo mid gaabiyey oo musaafir ahaa shakigaas lama rabo waan yanwiya waa inuu niyeysto ma'muumku alqasra gaabin goorma cinda alxiraami xirashada agteed markuu salaada xiranayo wuxuu niyeysanayaa salaadda inuu gaabinayo duhur laba ragcadooda ama salaatu safar buu niyeysanaya ee hadduusan niyeysan waa inuu taam yeelo ama wuxuu is yidhi maqasri baa markii dhaweyto niyeysatay mise taam yeelid waa inuu taam yeelo marka goormuu niyeysanayaa qasriga wuxuu niyeysanayaa markuu xiranayo cinda alixraam xirashada agteeda maxaa halkaa ka baxay masale dadka ku faaftay oo khalad ah oy dadku dhahaan qasri baa ii xiran oo qofku wuxuu moodayaa qasriga inuu kasoo xirtay magaaladu saaka kasoo safray wuxuu ku dhahayaa iska tukada aniga qasri baa ii xirane qasri xiran ma jiro qasriga waxaa la xirtaa marka salaada la gelayo ee xaggaa lagama soo xirto aa ka timid markaa gelaysid shuruuddii kale markii la helay markaasaa niyeysanaysaa inaad salaadan gaabinaysa ee meelaa ka timid qasriga lagama soo xirto ayib dee marka uu salaada gaabinteeda bilaabayo magaalada inta suur kale waa inuu dhaafo ama inta camiran qasrigu inuu bannaan yahay waa inuu u cilmi leeyahay hadduu arko dadkii salaada iska gaabinayo iskala gaabiyo isagoo jaahilah salaadaa ma ansaxayso waa inuu yaqaan in qasrigu bannaan yahay taas baa la doonayaa taas ayaa la doonaya faslun wuxuu u fasal yahay fi ljamci jamcin salaadihii baa la jamcinaya duhur iyo casr iyo maqrib iyo cish jamcaasoo lilmusaafiri u ahaaday wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri qofkii musaafirka ahaa ee safray safaran safar dawiilan dheer hadda safar dheer waa barat kilomitirkaa deer qabso safarkaasoo mubaaxan bannaan waxaa u bannaan aljamcu jamcin bayna aduhri duhur iyo walcasri casr uu jamciyo taqdiiman jamcu taqdiim aw taakhiiran jamcu taakhiir horeyna waa iskugu soo rari ka dhah gadaalna waa iskugu rari ka dhah oo amase inuu jamciyaa u bannaan bayna almaqribi maqrib iyo walcishaai cishaha taqdiim ama taakhiir iyagana waidaa jamaca marku jamciyo altaqdiima jamcu taqdiim fayushtaradu waxaa la shardiyaa albadaatu bilaabid biluulaa midda hore uu ku bilaabo ayaa la shardiyaa waxaa la shardiyaa alb albadaatu bilulaa albadaatu bilulaa midda hore inuu ku bilaabo duhur iyo casar soo maaha duhurkaa hor tukanaysa waa jamcu taqdiimi waa shardi iyadaa waktiga le tan kale martibay meesha ku joogtaa tanaa hogaankii ah tan waktiga le hor tuko waxaa kaloo shardiga wa niyat ljamci jamc inuu niyeysto fiihaa salaada hore dhexdeeda fiihaa filulaa wey duhur iyo casar soo maaha ama maqrib iyo cisha duhurka ama maqribka waxaa niyeysataa intaa ku dhex jirid markaa ka baxday inaad tan kalena tukanaysid intaa gashay dabadeed baa niyeysanaysaa maslo muhiima iska jiro waalaa yaduula alfaslu fasalkuna waa inuusan dheeraan beynahumaa dhexdooda labada salaadood dhexdooda fasalku waa inuusan dheeraan duhurka ma tukatid casarkii soo ma rabtid inaa u keentid markaa duhurka ka baxdid horey casarka ka gal maqribkaa maqribka ka baxdid horey cishaha ka gal muddo waa inaysan u dhexayn dheer jamcu taqdiimka wakaa shuruudiisu ayb wa fii jamci taakhiiri jamcu taakhiirkana yushtaradu waxaa la shardiyaa an yanwiya inuu niyeysto ataakhiira gadaalmarin duhurkaana dibdhigaysaa casr baa u dibdhigaysaa soo maaha waxaa niyeysataa duhurkan inaa u dibdhigtay salaadii casr inuu duhurku iska baxo lama ogola imaa inaad tukatid wa imaa inaad saa niyeysatid qof muslimoo caaqiloo caqli leh oo salaaddii iska baxday lama ogola imaa inuu tukado waa imaa inuu saa niyeysto jamcaas niyeyso taakhiirka goormuu niyeysanaya an yanwiya taakhiira baa shardiya qabla khuruuji waqti duhri wakaa duhurka waktigiisa bixideeda ka hor intaa waktigan duhurku bixin niyeyso duhurkan inaa u dibdhigtay casr wa qabla khuruuji waqti lmaqribi maqribka waktigiisa bixidiisa ka hor niyeyso inaa maqribkan u dibdhigtay cishaha saasaa lagaa rabaa isaguna shuruuddaasuu leeyahy shuruudda uu ka tegay waxaa ka mid a dawaam alcudur cudurdaarkii inuu daa'im yahay ilaa salaada labaad aa ka dhammaystiraysa kut- kitaabkii kale waa kuu qoray taaba kitaab waa dee wax kala siyaadsan yahay moogta hadduu isagoo taakhiir niyeysay nagaado isagoo aan salaaddii labaad dhammaystirin salaaddii hore qallay noqotay laakiin waa qalle aan dembi lahayn qalle aan dembi ka raacayn weeyaan waay xataa jimcu taqdiimka laftiisu dawaam ulcudri baa shardiya cudurdaarku inuu daa'im yahay ilaa ixraamka salaada labaad laga gelayo laga xiranayo taasina wata wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab